بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فصل ويجوز للمسافر قصر الصلاه الرباعيه بخمس شرائط ويجوز للمسافر مسافرka waxaa u bannaan qasru salaati arubaaciya salaada rubaaciyada inuu qasriyo bikhamsi sharaa'ida shan shardi ayay ugu bannaan tahay an yakuuna safaruhu inuu safarkiisu yahay fii hayri macsiyatin macsiya waxaan ahayn wa an takuuna masaafatuhu masaafadiisuna inay noqoto sittata cashara farsakhan kow iyo toban yani lix iyo toban farsakh inay masaafadiisu tahay alfarsakh tirada hadda uu sheegay sittata cashara farsakhan waxay u dhigmataa bay yidhahdeen siddeetan iyo kow kilomitir siddeetan iyo kow kilomitir ayuu sheegay saaxibu tadhiib in ay lagu qadaray masaafadaasi wa an yakuuna mu'adiyan lisalaati arubaaciya waana inuu yahay mid gudanaya salaada rubaaciyada ah salaadda uu tukanayo waa inay tahay salaad rubaaciye ah wa an yanwiya alqasra waana inuu qasri niyeysto maca alixraami ayadoo lala qabo ixraamka yani maca takbiirat alixraam ayuu qasri niyeysanayaa wa an laa ya'tama waana inuusan ku dayanin bimuqiimin qof muqiima wayajuusu lilmusaafiri musaafirkana waxaa u bannaan an yajmaca bayna alduhri waalcasri inuu duhur iyo casr jamciyo fii waqti ayihimaa shaaa labadooda midii uu doono wakhtigeed dhexda wa bayna almaqribi waalcishaa'i iyo maqribka iyo cishaha inuu jamciyo fii waqti ayihimaa shaaa labadooda midkii uu doono wakhtigeed inuu jamciyo wayajuusu lilxaadiri fi lmaari qofka xaadirkaana waxaa u bannaan buu yidhi oo aan musaafirka ahayn fi lmaari ay fii xaali lmaar an yajmaca baynahumaa inuu labada salaad jamciyo fii waqti اluulaa minhumaa labada salaadood midda hore wakhtigeeda dhexdeed inuu jamciyo ayaa u bannaan macnaa inuu sameeyo jamcu taqdiim qaala raximah اllahu faslun wayajuusu lilmusaafiri musaafirka waxaa u bannaan qasru asalaati arubaaciya salaada rubaaciyada ah inuu qasriyo asalaat arubaaciya waa salaada afarta ragca ka kooban alduhr waalcasr waalcishaa waa saddexdaas salaadood qofka musaafirka ah waxaa u bannaan inuu qasriyo saddexdaas salaadood oo rubaaciyada ah waxaan ahayn lama qasrin karo fii xaali safar qasri ma galo arrintaasna culimmadu waa isku waafaqsan yihiin almaqrib waalfajr lama qasriyo salaadaha la qasriyo fii xaali safar waa salaadaha rubaaciga we alimaam ibnu mundir raximah ullah wuxuu yidhi waajmacuu culimmadu sheegaya waajmacuu calaa annahu laa yuqsaru fi اlsubxi walaa fi اlmaqrib waxay ku ijmaaceen buu yidhi calaa annahu laa yuqsaru lama qasriyo oo lama gaabiyo fi lmaqribi fi subxi salaada subax walaa fi lmaqribi iyo maqribka mid fii salaati اlfajri iyo fii salaati اlmaqrib labadaba lama qasriyo oo qofka hadduu musaafir yahay iyo hadduu muqiim yahay mar walbaahi wuxuu tukanayaa maqribkana saddex ragco salaaddii subaxna laba ragco idan shantii salaadood maxaa ka soo haray saddex rubaaciyaa soo hartay saddexdaasaa qasrigu ku bannaan yahay fii xaali safar xaaladda uu qofku yahay musaafir qasriga iyo salaadda in la gaabiyo fii xaali safar xukunkeeda shiikhu raximahullah halkan wuxuu sheegay inay jaa'is tahay maxaa yeele wuxuu ka cabiray wayajuusu ma dhihin wayajibu waa waajib muusan dhihin wayustaxabuna muusan dhihin oo mustaxabkama dhigin wuxuu ka cabiray wayajuusu culimmaduna masaladan waa isku khilaafsan yihiin xukunkeeda hadduu qofku musaafir yahay inuu salaada qasriya xukunkeedu waa maxay waxay iskugu khilaafeen kuba yidhi waa jaa-is waa sida hadda madhabku mualifku yahay raximah ullah iyo qolo tidhi alqasru afdalu qasrigaa fadli badan oo wanaagsan wayajuusu litmaam marka itmaamkun waa bannaan yahay in la dhammaystiro oo salaaddii aan la qasrinna waa bannaan tahay in la qasriyana way fadli badan tahay qolana sidaasay yidhaahdeen qolo kale waxay yidhaahdeen in la dhammayst in la qasriyo waa sunna in la dhammaystirona waa makruuh waa laga fiican yahay mana aha in la dhammaystiro haddii qofka uu salaaddii afar ragca tukada u dhammaystiro asagoo musaafirah wax laga fiican yuu sameeyey la dhihi maayo xaaraamo ku dhacay laakiin waxay leeyihin wax laga fiican yuu sameeyey waxaana fiicnayd inuu qasriyo uu labalaba ragca tukado qowl kale waxa waaye salaadda in la qasriyo fii xaali safar waa waajib in la dhammaystiro oo salaaddii rubaaciyada ahayd afar ragca la tukado fii xaali safarna waxay leeyihin waa muxaram maba bannaana sharcigu wuxuu ogol yahay maaha sidaasay culimmadu qaar qabaan waana madhabulxanafiya in qasrigu waajib yahay xanafiyada waxay qabaan qasriga inuu waajib yahay oo aysan bannaanayn salaadda in la dhammaystiro fii xaali safar salaadda rubaaciyada ah shaykhulislaam ibnu teymiya raximahullah markuu aqwaashaas sheegay fii kama fii majmuuci alfataawa wuxuu yidhaahday wa adharu alaqwaali aqwaasha waxaa ugu daahirsan waa qowlku asiga rajaxayo وأظهر الأقوال qول maن يقuل إنahu suنaة أqwaaشha waxaa ugu ظaahirsan buu yihi qowlka dhahaya qolada dhahaysa qowlkooda inahu suنة qaصrigu wa suنة وأنa الإtmaama makruه in la dhammaystirana waa makruuه qoladaas qowlkooda ayaa ugu ظaahirsan buu yidhi أqwaaشha markii loo noqdo nebiga salى الlaه عalيه wasaلم muxuu samayn jira fii xaali sfر rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu musaafir yahay ama uu safro salaada rubaaciyada waa qasrin jiray salaada rubaaciyada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa qasrin jiray mana laga soo naqlin rasuulka calayhi salaatu wasalaam bisanadin saxiix inuu dhammaystiray salaad rubaaciya fii xaali safar markuu rasuulku musaafir yahay calayhi salaatu wasalaam waa la soo naqliyey inuu marna soomi jiray marna afuri jiray laakiin lagama soo naqlin markuu musaafir yahay inuu salaada rubaaciyada dhammaystiri jiray axaadiidta dhammaanna waxay tusinayaan ama saxaabadu markay ka hadlayaan nebiga salaadiisa calayh salaatu wasalaam fii xaali safar waxay soo naqliyeen in nebiga calayh salaatu wasalaam uu qasrin jiray salaada oo duhurkii laba ragca tukan jiray casir laba ragca tukan jiray cishahana uu laba ragca tukan jiray waxaa jira xadiid caaisha radia allahu canha laga wariyo oo caaisha waxaa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ma qasrin jiray salaada fii xaali safar caaisha radia allahu canha waxay ku jawaabtay ana nabiya sala allahu calayh wasalam qasara wa atama nebiga calayhi salaatu wasalaam salaada waa qasriyey waana dhammaystiray wa saama wa aftara waana soomay waana afuray saama wa aftara waa saxiixu axaadiid badanaa ku timid oo xadiid anas iyo hayrkiiba ka mid yihiin in nebiga calayhi salaatu wasalaam marna uu afuri jiray fii xaali safar marna uu soomi jiray fa mina saa'im wa mina almuftir walam yacib isaa'imu cala almuftiri wala almuftiru cala asaa'im saas saxaabada usoo guuriyeen xagga soomka laakiin warkan ah annahu qasara wa atama xadiidkani waa xadiid aan sugnayn caaisha kama sugna radia allahu canha inay sidaa tidhi bal caaisha radia allahu canha waxay warisay furidat asalaatu rakcatayni rakcatayni faziidat fi lxadari wa uqirat fi safari salaadda waxay tidhi waxaa la farad yeela laba laba ragca ayadoo ah fii xaali lxadar waa la ziyaadiyey laba ragca waxbaa lagu daray laba kalaa lagu daray ruwaaciyadii ka hadlaysaa fii xaali safarna waxay tidhi labalabadiyaa lagu daayey wa uqirat fi safar hadalkaasaa caaisha radia allahu canha ka sugan oo bukhaari iyo muslim iyo kayrkoodba wariyeen laakiin inay tidhi nebigu salaadda waana taam yeelay waana qasriyey asigoo musaafira caaisha kama sugna radia allahu canha xadiidkaas caaisha laga wariyey laba ciloba waa leeyahay marka koowaad waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhaahdo ibraahim ibnu muxamed waa ibraahim ibnu muxamed ibni abi yaxya ibraahim ibni abi yaxya waa midkay yidhaahdeen culamaau lxadiid gaar ahaan imaamu axmed raximahullah kullu balaa'in fiihi waa nin balaayo o dhan ay ku dhan tahay buu yidhi kullu balaain fiihi inta tilmaamay waxyaabuu ku sifaysan yahay ayuu yidhi kullu balaa'in fiihi muxadisiinta qaarna waxay ka cabireen inuu yahay kadaab waxayna isku waafaqeen culamaau ulxadiid ninkani inuu yahay nin daciifa warkiisa la qaadan karin markii laga reebo alimaamu shaafici raximahullah oo ku kadsoomay ibraahim ibn abi yaxya sida culimmadu ay sheegeen oo wuxuu yidhahdeen zuhdi buu u muujin jiray nixogaa wuxuu ahaa zuhdi u muujiya imaam shaafici markaasuu mooday nin saalixoo fiican inuu yahay culamaa ulxadiid dhammaantood waa ku khilaafeen imaamu shaafici arrintaas xusnu daniga uu sameeyey ibraahim ibn abi yaxya waxaa kaloo xadiidka ku jira sanadkiisa طalxa ibna camr almaki asigana waa nin daciifa biitifaaqi اlmuxadisiin shaykhulislaam asna sheegay inay muxadisiintu isku waafaqeen ninkan inuu daciif yahay wuxuuna yidhi shaykhulislaam ibnu teymiya raximah اllah huwa kadibun calaa rasuuli اllaahi sala اllahu calayh wasalam xadiidkani waa been abuurad nebiga lagu been abuurtay calayh salaatu wasalaam in nebigu calayh salaatu wasalaam uu dhammaystiri jiray fii xaali safar salaada rubaaciyada ah waa kadibun calaa rasuuli اllah sala اllahu calayh wasalam kama sugna rasuulka calayh salaatu wasalaam bal nebiga calayh salaatu wasalaam abubakar iyo cumar iyo cuhmaan sanadkii koowaad ee ugu horeysay khilaafadiisa dhammaan salaadaha way qasrin jireen wuxuu yidhi ibnu taymiya faina الnabiya salى اllahu عalayh wasalam lam yusalli fi الsafari qatu ilaa ragcatayn nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ma tukan fi safar ilaa ragcatayni ilaa laba ragca mooyaane wakadalika abu bakrin wa cumar sidaasoo kale waxaa ahaa abu bakr iyo cumar wakadalika cuhmaan fi sanati اluulaa min khilaafatihi sidaasoo kale wuxuu yidhahda cuhmaanna waa qasrin jiray sanadkii koowaad ee khilaafadiisa ka mida markii dambe ayuu cuhmaan radi allahu canhu asoo jooga fii mina u dhammaystiray salaadii rubaaciyada ahayd saxaabada intooda kale waa ku khilaafeen saxaabadii inkiray arrinkaa waxaa ka mid ahaa ibnu mascuud cumaan ibn cafaan dhammaystirka salaada uu dhammaystiray saxaabadii inkirta waxaa ka mid ah ibn mascuud calaa kullin hadyigii nebiga calayh salaatu wasalaam fii xaali safar wuxuu ahaa alqasr lagama soo naqlay inuu dhammaystiray calayhi salaatu wasalaam salaada rubaaciyada asoo musaafira salaadda markii la qasrinayo rubaaciyada ah shiikhu raximahullah wuxuu sheegay shan shardi in loo shardiyo shantaa shardi markii la helo ayay qofku u bannaantaha buu leeyahay inuu qasriyo salaada qofka musaafirka ah shardiga koowaad waxaa waaye buu yidhi safarkiisu inuusan inuusan ahayn macsiyo an yakuuna safaruhu inuu safarkiisu yaha wayo fii hayri macsiyatin macsiyo waxaan ahayn wuxuu ula jeedaa macsiyo darteed waa inuusan u safrin hadduu safarkiisu yahay mid macsiyo loo safray ma bannaana buu leeyahy inuu salaada qasriyo qof hadduu u safro inuu macsiyo iyo xumaan soo sameeyo salaada ma qasrin karo waa sida sheikhu uu qabo raximahullah culimo fara badanna ay ku waafaqsan yihiin masalada aan qofka inuu macsiyo u safro iyo inuu wax mubaaxa u safro hadduu macsiyo u safro lama qasrin karo qowlka dhahaya waxaa ka soo horjeeda qowl culimmada qaar ay qabaan oo ah qofku inuu musaafir yahay ayaa shardiya shardi maaha inuu macsiyo u safro iyo inuu daaca u safro iyo inuu mubaax u safro wax farqiya ma laha waxaa laga fiirinaya an yakuuna musaafiran horta musaafir ma yahay mase qofkani waa qof muqiima waa qof xaadira hadduu musaafir yahay yajuusu lahu lqasr qasriga waa u bannaanya mutlaqan ama macsiyo ha u socdo ama keyrkeed macsiyada u socdo waa dembi waa aaim laakiin waxay leeyihiin ruqsadii iyo qasrigii sharcigu ogolaaday bal la yidhi waa sunna culamada qaarna yidhah waa waajib waxay yidhaahdeen looga reebi maayo inuu macsiyo u socdo darteed sida saxiixaana waa sidaas shardi maahan arrinkan qofka inuu u socdo fii hayri macsiyatin shardi maaha macsiyadiisa waa dembi u gaara laakiin ma aha dembi ka hor istaagaya inuu qofkan salaada qasriyo markay leeyihiin safarku inuusan macsiyo ahayn waxay ula jeedaan dabcan waxa loo qasdaayo waa inaysan macsiyo ahayn laakiin kama wadaan inuusan qofka safarkiisa dhexdii wax macsiya uusan ku samayn farqiga udhexeeya labadooda inuu macsiyo sameeyo fii xaali safar iyo inuu u qasdo macsiyo darteed waa kala duwan tahay qofkaani maalan tijaaruu u socdaa ganacsibuu u socdaa soo mubaax maaha laakiin intuu safarka ku jiray ayuu dunuub iyo macaasi sameeyey qasri muu bannaan yahay labada dhinacba haabay leeyihiin tan maaha waxay isku haystaan midda ay isku haystaan waxa waaye waxa loo socdo maxay yihiin nin baa halkan ka safray safar wuxuu u galay inuu meel heblo ku soo tunto tumasho u aado faaxisho iyo xumaan inuu u aado ayuu u safray magaalou u safro u aado qofkaasi muxuu u socdaa macsiyuu u socdaa safarka intuu dariiqa ku sii jiro hadduu doono wax macsiya ayuusan samaynin laakiin hadafkiisa iyo yoolkiisa waa macsiya kan waayo midkay leeyihiin qasri looma ogola oo loo ruqsayn maayo waa inuu salaaddii dhammaystiro rubaaciyadii afar ragca tukado taa laftirkeedana sawaab maaha macsiyada uu galayana waa dembi gaar ah oo ilaahay ku xisaabinaya subxaana wa tacaala laakiin wax daliilah oo dhahaya kanna waa dhammaystiraya kanna waa qasrinaya ma jiraan si mulaqaha qasriga loo sharciyey si mulaqahna loogu bannaynaya dadka macsiyada iyo kareebiddeedana waa xukun kale shardigan marka waa shardi saxiixa ma ah shardiga labaad waa an takuuna masaafatuhu sittata cashara farsakhan masaafada oo u safrayo masaafatu lqasriya la yidhaahdaa masaafada qasriga ee loogu ogol yahay inuu salaada ku gaabiyo waa inay tahay buu yidhi lix iyo toban farsakh oo u dhiganta siddeetan iyo kow kilomitr kow iyo siddeetan kilomitr waxay leeyihiin wixii ka sokeeya ee uu qofku aado ma qasrinaayo salaadda waa dhammaystiraya culimmadu waxay ayadu aada iskugu khilaafeen aqwaashooduna ay aada iskaga hor timid mas'aladan goormaa qofku musaafir noqonaya musaafir loo bannaynaya qasriga goormuu noqonaya qaar waxay yidhaahdeen waa inuu u safro masaafatu yowmayn laba maalmood meel loo soconayo oo qofkii maalan awr wata ou u soconayo qaar waxay yidhaahdeen waa yowmun wa leyla waa habeen iyo maalin meel loo socdo qoloba waxbay sheegtay qoloba waxay sheegtay intuu shiiku sheegay sittata cashara farsakhan aqwaasha culummadu aad bay iskaga hor timid mas'aladan waxaana keenaya wax daliila oo taxdiidinaya masaafat اlqasri min alkitaabi wasunna lama hayo oo saxiixa maadaama aan lahayn taxdiidaadka dhan waa ijtihaadaad culammadu ay ijtihaadeen ijtihaadaadkuna waa iskhilaafaya masaladu hadday noqoto masale ijtihaadiya caalimba waxbau ka leeyahay meelaa wax uga muuqanaya anuu ka tilmaamaya arrintaani marka nebigu sala allahu caleyh wasalam ma xadaynin masaafo maxduuda uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi halkaa haddii la gaaro ha la qasriyo ama qofku markuu intaasoo kilomitir tago ayuu salaada qasrinaya ma jirto waxaa la sheegay un mutlaqu safar qofku waa inuu musaafirya safar ilaa halkee waaye sharcigu ma xadiidi ma xadidin xadiid walba oo ku yimaada taxdiid n taxdiidinta masaafada la xadidayo xadiidan sugnayn waayo sidaas waxaa yidhi alimaam ibnu اlqayim raximah اllah fi zaadi اlmicaad wuxuu yidhi ama maa yurwa canhu salى اllahu عalayh wasalam amaa waxaa nebiga laga wariyey calayhi الsalaatu wasalaam min ataxdiidi biاlyowmi oo ah in maalin lagu xadido aw ilyowmayni ama laba maalmood aw ihalaaثa ama saddex in lagu xadido falam yasix canhu minha shayءu albata waxaa nabiga laga wariyay buu yidhi alayh salatu salaam oo ah in maalin lagu xadido ama laba maalin ama saddex maalin falam yasix canhu minha shay-un nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka mid ah taxdiidaadkaasi kama sugnaanin albatata ay qaطcan yacni go'naanba sideedaba wax ka sugnaaday oo taxdiidaada ma jiraan shaykhulislaamna wuxuu yidhi faina ataxdiida bidalika laysa haabitan arrintaasi in lagu xadido oo masaafo mucayana la sheego laysa haabitan ma ahan arrin sugan binasin walaa ijmaac nas iyo ijmaac midna kuma sugna in la xadido masaafo oo la yidhaha qadarkaas markii la gaaro ayaa salaad la qasrin karaa nasna kuma sugnaanin ijmaacna kuma sugnaan walaa qiyaasin qiyaasna kuma sugna idan wax daliila ma lahan markaasuu yidhi kullu smin qaacido guud waa warkan wuxuu yidhi kullu smin magac walba laysa lahu xaddun fi luqati magac walba oo aan xad lahayn fi luqati luqada carabiga dhexdeed walaa fi sharci iyo sharciga dhexdii wax xad aan lahayn falmarjicu fiihi ila alcurfi waxaa loo celinayaa curfiga guud hadalkan waa qaacido guud magac walba oo aan xad ku lahayn fi luqa walaa fi sharci falmarjicu fiihi ila alcurfi curfigaa loo celinayaa famaa kaana safaran fii curfi اnnaas fahuwa safar wixii safara fii curfi اnnaasi dadka curfigooda dhexdood wixii safara fahuwa safaru kaasaa safara wixii dadku ay safar u yaqaanaana safara alladii safarkaasoo callaqa ashaaricu shaarica uu ku xiray bihi alxukma xukunka uu ku xiray safarka sharciga la ictibaarinayo waa midka curfiga looga yaqaano inuu safar yahay waana midkaasi midka sharciga uu xukunka ku xiray hadda magaca ala safar waa isim soo maaha waa isim maxaa lagu xiray waxaa lagu xiray salaadda in la qasrinayo waxaa lagu xiray qofkii sooman inuu afurayo oo u bannaantaha inuu afuro safar waa maxay luqada carabiga xad ma looga hayaa safar safar fii luqati alcarab xad ma laha oo carabtu ay leeyihiin safar fii luqati alcarab waxaa loo yaqaanaa qofku meel hebla markuu gaaro ma jiro sharciga markii loo noqday safarka ma la xadeeye sharcigu ma xadeeye kitaabka allah iyo sunnada nebiga calayi salatu wasalaam masaafo ay sheegeen oo yidhaha masaafada haddii la gaaraa safarana ma jirto xaggee loo celinayaa marka curfigaa loo celinaya curfiga iyo caadada dadka waa maxay wixii caadatan cinda annaas safara fahuwa safar haddii lagu yidhahdo aawo hebel ee aad tidhaahda waa safray qof markaasi qofkaasi waa musaafir wixii dadka markii la weydiiya ay ictibaarinayaan safar laakiin haddaan safar loo ictibaarinaynin qofkaasi musaafir maa markii la yidhaha qofkii hadda inta ceelasha aada la yidhaha xagguu jiraa waa safar maa leeyahay agteenna safar maahan xamarow aada haddii la yidhahdana agteenna safar maahan idan caadadaa loo celinaya waxay dadku safar u yaqaanaana safara haddii meesha dadku safar u yaqaanaan inay safar tahay qofku hadduu aado yajuusu lahu lqasr waxaa u bannaan markaa inuu salaada qasriyo haddaysan curfan aysan safar ahaynna laa yajuusu lahu lqasr idan alcaadatu muxakama meeshaan caadada ayaa loo xukun tegayaa curfiga iyo caadada loo celinayaa sittata cashara farsaqan sawaab ma aha waxaa shardi ah inuu qofku musaafir yahay wa an yakuuna mu'adiyan lisalaati rubaaciya waana inuu yahay mid gudanaya markaas uu musaafirka yahay salaad rubaaciye ah salaaduu tukanayo waa inay tahay salaad rubaaciya nin gudanaya wa an yakuuna mu'adiyan wuxuu ka saaray alqadaa oo maalan qofkan asagoo muqiima oo gurigiisa jooga salaaddii uu tukan lahaa hadduu kadib dhaco markuu safar gala kadibna uu salaaddii soo qallaynayo ma qasrinaya markaa markaa ma qasrinayo salaadda waa dhammaystiraya maxaa yeele salaadaasi waxay ku waajibtay asoo muqiima waxaa la rabaa markaan uu musaafirka yahay rubaaciyada uu tukanayo inay tahay miduu wakhtigeeda gudanayo wa an yakuuna mu'adiyan lisalaati rubaaciya waa inuu yahay mid gudanaya salaadii afarta ragca ahayd wa an yanwiya alqasra waana inuu qasri niyeysto maca alixraami iyadoo lala qaba ixraam shaykhu lislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay niyadu shardi ma aha maadaama la yidhi qasrigu waajib ma ahan inuu qofka niyeysto waajib ma aha asagoo marka hore niyadiisu tahay salaad inuu galo ama duhur uu tukado ayuu fii anaa'i salaa waxaa suuragalay inuu niyeysto inuu qasriyo oo laba ragca tukado maca alixraam wuxuu ka wada maca takbiirati alixraam wa an laa ya'tama waana inuusan ku dayanin bimuqiimiin meeshaan muxuu ula jeedaa qofka hadduu musaafir yahay uu rabo inuu salaada qasriyo waa inaan imaam u noqon qof muqiima haddii salaada muqiim dujinaayo waxaa ku qaban tahay intuu tukado inaad tukato waxaa ku qasban tahay intuu tukado waa inaad tukato hadduu imaamka maalan masaajidka dujinaayo uu yahay nin muqiima maalan magaalaa timid ama tuulaa timid adoo musaafira jamaaco masaajidka ku tukanaysa la xirat imaamkaasi muxuu yahay jamaacada dujinaya waa imaam maalan tuuladaas u dhasho meesha degan waa muqiim beledkiisuu joogaa afartii ragcee duhurkoo wada tukaday adoo ku gadaal tukanaya marka laba tukata miyaa iska fadhiisane maya waxaa kugu waajiba inaad afarta la dhammaysato maxaa yeele adigaa ku gadaal tukaday nin afar ragca ku waajibta ad ku gadaal tukatay salaadda waxaad la tukatay mid muqiimahu afari ku waajibta waa inaad afartii la dhammaysato haddii maalan laba ragca aa ku soo gaarto adag waa musaafiraa tahay asigana waa muqiim imaamkii weeye salaaddii laakiin laba ragcaa ku dhaaftay labaa ku soo gaartay haddaad qasrin lahayd meeqaad tukan lahayd labaad tukan lahayd labadaad ku soo gaartay markuu tukado oo uu salaamo noqsado ma la salaamo noqsanaysaa ma la salaamo noqsanaysa waxaa kugu waajiba ina afartii dhammaystirto cinda jumhuur اlculamaa waa sidaas marba haddaad la xirato inta hartana waxaad tukanaysaa afartii lagaa rabay haddaad ragca ku soo gaarto saddexaa kugu haraysa waa inaad saddexda dhammaystirto cinda aljumhuur culamada qaar dhahaya way jiraan hadduu laba ku soo gaaro labaduu la tukanaya hadduu hal ku soo gaarana hal kaluu tukanaya kadib waa salaamo noqsanaya laakiin jumhuur culama waxay leen waa inuu afartan la dhammaysto marba hadduu ku tukado khalfa muqiimin taasna waa inaysan dhicin buu leey markaa qasri samaynayso waa inaadan muqiim ku dayanaynin wa an laa ya'tama waana inuusan ku dayanin bimuqiimin mid muqiima uusan imaamu noqon fasliga inta ka hartay waqtigaan ugu dhammaaday berriyaan u dhiganaynaa insha allah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin